bsmi illaahi اraxmaan اraxiim fasl fi اlamri bاlmacruufi wاnnahyi can اlmunkar qaala اnnaadimu raximah اllah wاclam biana alamra wاnnahya maca farda kifaayaة cla man qad wacaa wain yakun da waaxida tacayana calayhi lakin sharطuhu an yaأmana faصbir wazil biاlyadi wاllisaani limunkari waxdar min الnuqsaani wman nahaa cama lahu qad irtakab faqad ataa mima bihi yuqda alcajab falow badaa binafsihi fadaadaha can gayiha lakana qad afaadaha bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu calayhi wcala aalihi wasaxbihi wasalam waxa uu sheekhu fasalkan u guntay alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar in wanaagga la ysfaro xumahana laysu diido shaciiradaas alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waa min ahami shacaa'ir alislaam ilaa ahlulcilmiga qaarkood ay ku tiriyeenba min arkaani alislaam waxaana shaciiradaasi ay tahay cizu haadihi alumma ummadda nebi moxamed sharafta iyo ciziga ay umamka kala dheer tahay oo ilaahay waxau ihi jalla sha'nuh kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar waxaad ahaateen ummad dadka loo soo saaro tii u khayr badnayd ayaad ahaateen waxaana rabbi uu tilmaamay sababa haadihi alkhayriya oo waxau ihi ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani ilmunkar waxaad dadka faraysaan macruufka iyo wanaagga xumaha iyo munkarkana waa ka reebaysaan ahmiyadda arrinkaasi uu leeyahay darteed ayaa allahu tilmaamay kuwii gaalada ahaa ee reer banu israa'iil shaciiradaa markay ka tegeen in lagu nacdalay lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh waxaa sababta ay lacnaddaa ku muteen lagu tilmaamay munkarka inaanay iska reebi jirin ee ay wadaagayeen oo xumaanta ay laaqanayeen oo ka xumaha samaynaya iyo ka aan samaynayni wax yacni waxa weeyaan dee waano iyo wacdi midna inaanay dhex marayno ay isku eegayaan xumaha waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun ha laydinka helo oo haydin ka mid ahaato umma yacni daa'ifo ama qayb ummadda ka mid ah oo yadcuuna ila alkhayr dadka khayrka ugu baaqa waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wanaaggana fara xumahana u diida wa ulaa'ika hum almuflixuun ilaahay wuxuu tilmaamay kuwa sifadaa la yimaada ee laga helaa inay yihiin kuwa liibaanay liibaanta dhabta ah idan masaladan alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar waa mas'alo muhiim ah oo diinta maqaam sare ku leh xukumkeedana ahlulcilmigu waxay ku tilmaameen in xukmu lamri bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar uu yahay fardu kifaaya in qaama bihi man yakfii saqata cani albaaqiin wain lam yaqum bihi man yakfii tacayana cala aljamiic waahimuu cala tarkih yacni asaalatan xukumka shaciiradani waxa uu yahay fardu kifaaye faradka kifaa'iga ana waxaa looga jeedaa in qaama bihi man yakfii saqata cani albaaqiin yacnii ummaddii qaar ka mida oo ku filani hadday la yimaadaan oy ku qumaan intii kale waajibkii waa ka dhacaya ama faralkii oo ku dembaabi maayaan wain lam yaqum bihi man yakfii cid ku filan oo arrintaa u qumi karta haddii la waayo oo aanay la imanna tacayana cala aljamiic kulli dadkii oo dhan faral ama waajib saaran buu noqonayaa oo majmuuc ahaan looga doonayo wa ahimuu calaa tarki ka tegistiisana waa ku dembaabayaa waxaa la yidhaha marka waxay ku kala duwan yihiin dee fardu caynka iyo fardu kifaayuhu fardu caynka waxaa laysaga dalbayaa biictibaari almajmuuc guud ahaan baa ummadda looga dalbayaa inay mas'aladaa la yimaadaan mas'aladaa markaa caam ahaan ummadda looga dalbay muhiimku arrintaasi waa inay xasishoy dhacdo la helo biqadi nadar cani alfaacil iyadoon la fiirinayn ma qof baa la yimid mise in ka badan maqsuudku ummaddii waa in arintaa dhexdeeda laga helo guud ahaanba markaa muaalib ay igu yihiin marka alabkaa biictibaari lmajmuuca haddii qayb ama afraad ama koox ka mid ahi ay la timaado dee intii kale wuu ka dhacaya lanna muhimaddu ficilkan in la helay ahayd ee faacilku maaha muhiim mid iyo laba ama inta uu noqonayo laakiin farducaynku waa biictibaari ljamiic dhammaan waa layska wada doonaya fardi kasta cayntiisa looga dalbaya oo jamiic waxa weeyaan qof kasta waa inuu la yimaado waxaa marka la ictibaarinayaa faacilka qof kasta inuu iskii u sameeyo yani camalka mucayanka ah marka waxaa la yidhaahdaa furuuda kifaa'iga ah almaqsuudu xusuulu اlficli bigadi اnadar aw biqaطci الnadar can اlfaacil maqsuudka iyo muraadka yani furuuda kifaa'iga ah looga dan leeyahay waxa weeye mas'aladaa layska dalbay inay dhacdo oo la helo oo aanay baaqan iyadoon faacilka la fiirinay qof keliya hadduu yani ficilkii ama camalkii layska rabay qof keliya hadduu ku fulo oo uu ku suurtogeliyo kuna filan yahay ummadda intii kale ku dambaabi mayso haddii qof keliya uu ku filaan waayo in ka badan uu ku filaanayana wuxuu waajibku saaran yahay ummadda xataa yaquuma bihi man yakfi laba ha noqdaan saddex ha noqdaan toban ha noqdaan ha ka bataan shardigu waa alkifaaya an taxsul bihim alkifaaya waxaa fardu kifaaye loo yidhi kifaayadu waa inay ku xasisho oo in ku filan ay la timaado ficilkaas waxaa meesha ka baxaysa idaa qaama bihi man laa yakfi maalan yacnii dad ayaa mas'aladii isu taagay ama alamru bilmacruuf ama aljihaad ama masaa'ilka la midka ah laakiin kifaayadii kumay xasilin oo kuma filla maqsuudkii kuma xasilin faralkii ummadda kama dhacaya de waanay ku dambaabayaan sidaa hadday ku daayaan marka waxaa loo yidhi man yakfi waa in muraadkii ku xasilo ay ku filaadaan haddaanay ku filaan weli fardu kifaayihii uu taagan yaho ma dhicin marka cadadka ama cidda ku qumaysaa ma tirsana laakiin waxaa muctabarkee muhiimkii waa xusuulu lkifaaya ficilkii inuu dhaco kifaayadiina ku xasisho oo ay ku filan yihiin laakiin farducaynku dee isagu waa maa yatacayanu calaa kulli shaksin bicaynih ruux kasta cayntiisa waxa looga doonayo ee cidina aanay kaa xambaari karayn waa farducayn laakiin fardu kifaayaha waa lagaa xambaari karaa bishardi waa inay ku filaadaan marka calaa kullin mas'aladaas almru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar asalkeedu waa fardu kifaaya qad yatacayanu fii bacdi alaxwaal sida inoo iman doonta yacnii dadka qaarkood mutacayin buu ku noqon karaa oo haddii munkar aduu aduu cilmi leedood aduu ogtahay ay jirtoon cid kale ogeyn yacnii adiga ayuu mutacayin kugu yahay waayo cid kaleba ma oga inaad markaa adigu waajibkii alamr bilmacruuf wanahy can ilmunkar aad ka gudato aday mutacayin kugu tahay bicaynig jamaaco mucayani hadday og yihiin arrinkaa iyaguu mutacayin ku yihi inay la yimaadaan markaa dee fii bacdi alaxwaal qad yatacayan laakiin asaalatan xukumkiisa caamka ee guud waa fardu kifaaye inuu yahay fardu kifaaye macnihiisuna waxa weeye cid ku filani hadday la timaado ummadda intii kale wuu ka dhacaya oo ku dambaabi maayaan waxaa markaa uu sheekhu yidhi raximahu اllah wاclam bأna اlamra wالnahya macan farda kifaayaة calى man qad wacaa wاclam waxaad ogaataa biأna اlamra mas'alada ama arrinkana mar haddii laga hormariyo waclam waxay tusinaysaa liziyaadaة اlاhtimaami bima bacdah waxa ka dambeeyo yani arrintaa waxaa ka dambeeya in la danaynayo oo aad loogu dadaalayo weelaynteeda iyo qaadashadeeda faclam anahu laa ilaaha ila allah marka waxa uu sheekhu yidhi waclam waxaad ogaataa ayuha almukhaaab biana alamra waannahya in amarka iyo nahyigu macan ay jamiican xaal ay yihiin kuwii wada socdee wada jira fardaa kifaayatin labaduba fardu kifaaye inay yihiin ogow alamru bilmacruufi waannahyu can ilmunkari calaa man midna inay fardu kifaaye ku yihiin kaasoo qad wacaa weeleeyey oo macnaha ogaaday cilmina u leh waxa uu sheekhu halkan ku tilmaamay horta amarki iyo nahyigu inay wada socdaan waclam biana alamra wannahya macan markaa suurtagal ma aha dacwaddaadu inay noqoto un amrun bimacruuf biduuni nahyin cani ilmunkar ama dacwaddaadu inay noqoto un nahyun cani ilmunkar biduuni amrin bilmacruuf bal waa lagama maarmaan labadaasi inay wada socdaan oo macruufkiina dadka la faro munkarkiina loo diido marka dadka qaarkood hadday yidhahdaan dadka macruufka iyo fadaaisha unbaa loogu yeedhayaa oo muxaramaadka iyo manhiyaadka isku taataaban mayno khilaaf bay keenaysaa waa khilaafu dacwati alambiyaai warusul waa si khilaafsan dacwadii ambiyada iyo rususha bal dacwadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd dacwadda isku miisaaman ee isku dheeli tiran ee dadka macruufkana la farayo munkarkana loo diidayo acdamu macruuf dadka la farayaana waa atawxiid acdamu munkar dadka loo diidayaana waa ashirki macruufna waxaa la yidhaahdaa maa carafahu sharcu wa aqarahu wa amara bih fakulu maa amara allahu bihi warasuuluh fahuwa macruuf macruuf waxaa la yidhaahdaa waxa sharcigu uu gartay uu aqoonsadee wanaag uu u gartay ee uu sugay dadkana uu amray wax kastoo markaa ilaahiyo rasuulkiisu dadka ay amreen waa macruuf oo dee munkar ilahiyo rasuulkiisu dadka ma amraan macruufkana waxa macruuf loo yidhi lianna alcuquula asaliima waalfitra asaxiixa tacrifuhu walaa tunkiruh waxaa ilaahiyo rasuulkiisu dadka ay amreen ee macruufka ah macruuf waxaa loo yidhi kow horta maa carafahu sharcu dee sharcigaa gartay oo macruufnimadiisa aynu ku garannay ta labaad yacnii caqliga iyo fidrada saliimkee dadka ku beeranna shaygaas macruufka ah way garanaysaa waanay soo dhoweynaysaa oo nufuusta iyo cuquusha dadku ma inkirayso waxaa la yidhaha had iyo jeer caqliga fayow iyo fidrada saliimkee qofka uu ku dhashee ku beerani wixii macruufee wanaaga waxa weeyaan naftu way ogoshahay waanay soo dhoweynaysaa way jeclaanaysaa bilcaks halka munkarka caqliga saliimkaa iyo fidrada qofka ku beerani ay naftu diidayso walidaalika ay culimmadu yidhaahdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa shay ma amrin oo dabeed cuquusha saliimkii ma tidhaahdo alla shaygaa maxaa uga amray ilaahay ma odhanayso caqliga saliimkiihi wuu qaadanayaa waanu jeclaanayaa ilaahay addoommadiisa shay uma diidinoo kama reebin oo dabeed cuquusha saliimkiihi ma tidhaahdo alla arrinkaa ilaahay muxuu u diiday muu dadka u daayo macnaha culimmadu taa waxay uga jeedaan wax kastoo macruufoo ilaahay dadka faray cuquusha iyo fidrada saliimkuna way aqbalaysaa oo way jeclaanaysaa wax kastoo ilaahay dadka u diidayna cuquusha saliimkaa iyo fidrada saliimkii way nacaysaa waanay ka durkaysaa way ka fogaanaysaa wlmunkaru maa ankarahu sharcu wanahaa canh munkarna waa waxa sharcigu inkire uu diiday ee uu dadka yani waxa weeyaan ka nahiyey fakulu maa naha allaahu canhu warasuuluhu fahuwa munkar wax alla waxa ilaahiyo rasuulkiisu ay reebeenay dadka u diideen waa munkar munkarna waxaa loo yidhi liannahu ankarathu shariica shareecadaa inkirtoo diiday kadalik waalcuquulu asaxiixa waalfitaru asaliima tunkiruhu walaa tacrif sidoo kale cuquusha iyo fidrada saliimkiina way inkiraysaa oo waxay soo dhowaynayaanoo naftu ay doonayso ma aha ama caqligu uu doonayo taasina waxay tahay dee fidrada saliimkaa fidradu hadday inxiraafto oo dadku ay xaqa iyo sharciga ka fogaadaan waa laga yaabaa in dee munkarka iyo macruufka iskaga darsamo oo munkarkii macruuf u noqdo macruufkiina munkar u noqdo lakiin waxaynu u jeednaa dee fidrada saliimka ah iyo caqliga fayow wax alla wixii macruufa wuu soo dhoweynaya wax alla wixii munkarana wuu diidaya waanu ka durkaya markaa sheekhu halkaa wuxuu ku tilmaamay ana alamra wannahya macan labadaasi ma kala hadhayaan dacwadda saxiixa ah labadaasi lagama maarmaan bay u tahay alamru wannahyu dabeed sheekhu wuxuu tilmaamay tii aynu hore usoo sheegno inuu fardu kifaaye yahay fardaa kifaayatin calaa man qad wacaa fardu kifaaye inuu yahay fardu kifaayana waxaynu ku sheegnay inuu yahay waxa weeyaan shayga idaa qaama bihi man yakfi saqata can ilbaaqiin dabeed sheekhu waxa uu galay qofkii alaamir wannaahi shuruuddii looga baahnaa oo qofka uu fardu kifaaye ku yahay inuu amarkiiyo nahyiga ku qumaa waa ayo calaa man qad wacaa cilmigii buu ugu horreysiiyey yacnii qofka weeleeyee garta waxaan dee munkarnimadiisa ama macruufnimadiisa waxay markaa ahlucilmigu sheegaan laabudda lilaamiri bilmacruuf an yakuuna caaliman biana hada macruuf walaa budda linnaahi can ilmunkari an yakuuna caaliman biana hada munkar yacni had iyo jeer shayga munkarnimadiisa iyo macruufnimadiisa caqliga uun laguma gartay dee sharcigaa lagu gartaa caqliga iyo sharcigu iska hor iman maayaan caqliga saliimka ah ee fayow iyo sharciga ilaahay horta iskama hor yimaadaan laakiin shayga dee asal ahaan waxaa lagu garanaya marjicii waa sharciga caqligiina wuu waafaqayaa oo wuxuu taabicuyuhu caqligu raacayaa waxaa sharcigu la yimid oo naqliga iyo caqliga dee naqligaa horeeya marka calaa kullin qofka dadka wanaagga faraya waxani inuu wanaag yahay cilmi waa inuu leeyihi haddii kale dee ma amri karo haddaad doonaysa inaad dadka shaygani inuu macruuf yahay amar ku siiso horta macruufnimadiisi cilmi u yeelo inuu macruuf yahay haddii aad doonayso munkarka inaad dadka u diido horta munkarnimadiisi cilmi u yeelo waxaad ku ogaanaysaa ana dee shayga munkarka a munkarnimadiisu dee waa cilmigii shareecada waxay waafaqsan tahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiirati ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin waxaa allah ku yidhi nebi moxamed waxaad ku tidhaahdaa dadka haadihi sabiilii tani waa waddadaydii waa wadiifadii ambiyada iyo rususha waa ariiqii dacwada adcuu ila allaah qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira waxaad tidhahdaa tani waa waddadaydii oo ilaahay xaggiisaan dadka ugu yeedhaya oon ugu baaqaya calaa basiira xaala kownii calaa cilmin mima adcu nnaasa ilayh anoo cilmi iyo aqoon kaga sugan waxaan dadka ugu yeedhayo iyo dacwada ana waman itabacanii yacnii aniga iyo cidday soo raacdayba waa wadiifadayadii iyo waddadayadii oo dacwadu hadday dariiqii rasuulka tahay kadaalika waa ariiqu atbaacihi ila nebi maxamed wuu dhintay sala allahu calayhi wasalam innaka meyitun wa inahu meyituun wadiifadiisii cidda dhaxashay haysaana dee waa ducaadda iyo culimada cilmigiisii dhaxashay ana waman itabacanii marka maqsuudku waxa uu yihi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ay calaa cilm aayaddaas waxaa ku cad dacwadu inay waajib tahay an takuuna mabniyata cala alcilmi asaxiix cilmi sharciyo saxiixa waa inay ku sugnaato haddii aad dacwada u jibooto u kacdo oo tidhaahdo waxa weyaan dacwadii khayr baan sheegaya way fiican tahay laakiin waxaan aad sheegaysa aad u kacayso cilmi waa inaad u leedahay saa markaynu leenahayna maaha maqsuudku qofku inuu dee afarta madhabba ka jawaabo oo yacni culumta sharciga kulligeed uu wada koobo oo dhinac walba uu kaga yimaado ma aha waayo taasi ilaahay sunnadiisaabay khilaafsanto dee ummaddu mar keliya wada noqon mayso culimo muxadisiinoo wada fuqaha ah laakiin maqsuudku waxa weeyaan cilmiga looga jeedaa ruux walba dacwada xil baa ka saaran marka inta aadaad ugu sheegaysa haddaad kelimad la kacayso iyo haddaad muxaadaro gelayso iyo haddaad kitaab dhigayso iyo haddaad mawcido jeedinayso inta aad doonaysa inaad dadka ugu yeedho intaa waa inaad cilmi u leedahay waxaa laguu diidayaa un intaa adoon waxaanad garanay inaad la kacdo waayo dadka qaarkood masaa'il bay la kacayaan ay indhaha ka ridayaan oo aan sharcigii iyo diintii anay u eegeyn oo qisooyin iyo xikaayaad iyo waxa la yidhi iyo halkanay martay taasi dee dacwad noqon mayso marka muhiimku wuxuu yidhi yacni wixii adigu aad dacwad iyo khayr dadka u sheegayso qadarkaa in yarood iska hubtood basiiro u leedahay ha noqdo hadday doonta yay badnaanba aayad haddaad sheegaysa aayadda waa inaad ka adagta xadii haddaad sheegaysa xadiidka waa inaad isku hubto inuu hadda rasuulku yidhi rasuulka uu ka sugan yahi waayo dee qaala rasuulullaahi kastoo meel ku taalla xadiid saxiixa ma ah waayo xadiida nebiga sala allahu calayh wasalam dee in badan ayaa lagu soo dhex darsada oo daciif iyo mawduuc iyo matruuk iyo wax walba leh marka xadiidka aad sheegayso nebi moxamed inuu yidhi iska hubso ma saxiixba mise waa saqiim ma ka sugan yahay mise kama sugna haddii kale waxaad halis u tahay inaad gasho man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar ninka si badheedhoo ulakaca iigu been abuurtay waxaanan sheegin iga sheega ayaa rasuulku uu yidhi mansilka iyo meesha uu degayo naar ha uga diyaargaroobo yacnii waa goodi iyo waciid adag waxaanaad halis ugu jirtaa haddaad rasuulka u nisbayso waxaan u odhan inaad waciidka iyo goodigaa gasho calaa kullin calaa man qad wacaa amarka iyo nahyiga cilmi u yeelo macruufku inuu macruuf yahay cilmi waa inaad u hayso cilmiga hadda loo jeedaana dee falsafada iyo hadal dad maahe waa qaala allahu qaala rasuuluh alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu hum ululcirfaani yacni cilmigu waa allah wuxuu yidhi iyo rasuulkiisu wuxuu yidhi iyo saxaabadu wixii ay noo soo rareen hada huwa alcilm marka mas'alada cilmi u yeelo waa inaad kitaabkii ilaahay deliil uga hayso sunnadii rasuulka waa inaad deliil uga hayso aahaartii saxaabada waa inaad raad uga hayso wax ku qotoma wixii salafka iyo nusuusta laga soo naqliyey waa inuu yahay waxaad sheegaysaa laakiin intaa midna haddaanad uga hayn afkaaga iska hayso si aad u nabad gasho man samata naja ninka aamusaa woo nabad galaa laakiin haddaad isu qaadood ilaah iyo rasuulkiisa u nisbayso waxaanay odhan dee halaag iyo cadaab baad uga dhaadhici adoo khayr iyo dacwad sheegis lahaa marka calaa man qad waca cilmi waa inaad u leedahay waxa uu sheekhu yidhi markaa waclam biana alamra wannahya macan waclam waxaad ogaataa biana alamra in amarka yacnii amarka macruufka dadka la faro iyo wannahya diidista dadka munkarka loo diidee laga reebo macan ay jamiican xaal ay yihiin dhammaantood labadaasi kuwa wada socda waxaad ogaataa fardaa kifaayatin labaduba fardu kifaaye inay yihiin amarka iyo nahyiguba yay fardu kifaaye ku yihiin calaa man mid ayay ku yihiin kaasoo qad waca weeleeyey oo cilmi iyo caqliba leh mas'aladana dee garanaya oo alwaaci waxaa lagu fasira alcaaqilu alcaalim caaqil horta waa inuu yaho dee majnuunku marfuuculqalam weeyo xilbama saara caalimna waa inuu yahay oo inta uu sheegayo ugu yaraan aqoon waa inuu u leeyahay waxa uu sheekhu yidhi wain yakun hadduu ahaado daakani yacni ka mas'aladan macrifada iyo aqoonta u leh munkarkani waaxidan mid keliya hadduu yahay yacnii munkarkanba nin unbaa cilmi uloo og oo shaygaasi iyo halkuu ku sugan yahay iyo munkarnimadiisa mid unbaa cilmi u leh oo dee ashyaabaa jirta dadku ay ku kala duwan yihiin oo waxna dadkoo dhan baa wada og munkarnimadiisa oo yacni dad fara badan ayaa dee aqoon u leh cilmina u leh waxna waxaa laga yaabaa dee qof inay u gaar tahay oo dadku aanay wada ogeyn markaa sheekhu wuxuu yidhi wain yakun hadduu yahay daakani macnaha kan munkarka macrifada u lih waaxidan mid keliya hadduu yahay oon cid kaleba wehelin tacayana fardu cayn buu ku noqonayaa calayhi korkiisa isaga ayuu waajib cayniya ku noqonayaa oo macnaha dee amarkii iyo nahyigii markii hore fardu kifaayahe ummadda dhexda u ahaa dee ummadiba lama oga eh isaga keligiibaa munkarkaa og cilmina wuu u leeyahay munkarnimadiisa oo dee awooddii cilmi iyo basiiradii wuu leeyahay isagaa markaa munkarkaa inuu inkiraa fardu cayn ku tahay ilaa cid kale lama ogabe waxa uu sheekhu yidhi laakiin ha yeeshee sharduhu shardigiisu waxa weeye macnaha fardu caynnimadaa ay fardu cayn ku tahay munkarkaa inuu inkiraa waxa loo shardiyaa an ya'manaa inuu aamin noqdo aliftu waa iska alifulidlaaqo beydka unbuu ku dhammaystiranaya lakiin macnuhu waxa weeye an ya'mana inuu aamin u noqdo ay calaa nafsihi wa ahlihi wa amwaalih yacnii naftiisii ehelkiisii ooridiisii amwaashiisii inuu aamin u yahay halkaa sheekhu wuxuu ku ishaaray isaguna shardi ka mida shuruuddii amarkiiyo nahyiga oo alqudra inuu waxan yacnii takhyiirka munkarka awood iyo karti inuu leeyahy oo inuu naftiisa iyo ehelkiisa u aamin noqdo macnaha waa inuu karaya uun waxaana la yidhaahdaa alqudra asharciya waa altamakunu min alficli biduuni mafsada qudro sharcan waxaa la yidhahdaa sida sheekhulislaam ibnu taymiya uu ku tacriifiyey macnaha inaad shayga karto ood samayn karayso iyadoon mafsado ka weyni kaaga dhalanayn walidaalika qudro lama yidhaahdo inaad faraha uun iska fiiqfiiqi karto ama aad wax tilmaami karto iyadoo laga yaabo inay mafsado ka weynina ka dhalato taa qudro lama yidhaha sharcan alqudra sharciya waxa waa inaad awoodi karto samayntiisa iyadoon mafsadana ka dhalan haddii kale lasta qaadiran ma kari kartid jihaadkaa ka mid a iminka jihaadku waa mas'ale sharciya waana faral ka mida furuuda kifaa'iga ah waxyaabaha loo shardiyana dee sida waajibaadka kale shareecada waa alqudra in la karo qudradii markaas waa inaad awooddii aad leedahay mafsadana aanay ka dhalanayn laakiin haddii markaad meel wax ku tuurtaba laga yaabo mafaasidda ka dhalataa ummaddii islaamka o dhanba in lagu gumaado oo inaad maslaxo soo hoysadaaiyo mafaasidda ka dhalanaysaa ka tiro badato dee taa lama yidhaha qudra sharciya waa jariska tuur iyo halaaguune taasi awood iyo qudra ma aha marka calaa kullin waxay ahlulcilmigu yidhaahdaan waajibaadka shareicada oo dhan waxa loo shardiyaa oy ka siman yihiin alqudra macnaha waajibaadka layna saaroo dhan hadday soom tahay hadday salaad tahay hadday jihaad tahay hadday xaj tahay hadday camal kale tahay hadday alamru wannahyu tahay wax allo waxa ilaahay addoommadiisa waajibaad u saaray dhammaanteed maxaa loo shardiyaa waa shardi ka wada dhexeeyo caamahe alqudra inay addoommadu karayaan waayo ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mida inaanu nafna ku kalifin waxaanay karayn ilaahay baa yidhi laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wascaha nafna ilaahay kuma kalifo waxaan karaankeeda iyo awooddeeda ahayn bal ilaahay wuxuu yidhi fattaquu llaaha ma staactum ilaahay ka cabsada intaa awoodaanee kartidiinu ay tahay rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum markaan amar idin amro intaa kartaanee awooddiinnu tahay kala kaalaya amilada iyo tusaalada yani tusaalayaasha ku soo arooro kitaabkiiyo sunnaduna arrintaa waa qeexaya oo xajkii oo kale ilaahay muxuu yidhi walilaahi cala nnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila waxa ilaahay xajka beytkiisa uu ku leeyahi uu ku waajib yeelay cidda awood iyo karti u leh waxaa lagu fasiray azaadu waraaxila rasuulkuna sal allahu alayhi wasalam wuxuu ku yidhi cimraan ibni xusein saxaabigii lo odhan jiray salli qaa'iman fain lam tastaci faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin sarajoog ku tuko haddaad kari weydo fadhiga isaga tuko haddaad kari weydo adoo jiifaba dee iska tuko waxay taasi deliil u tahay waajibaadka shareicadu waxay ku salaysan yihiin bixasabi axwaali innaas hadba xaaladda dadku sida ay tahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa iyo deeqdiisa ayay taasi ka turjumaysa walidaalika qawaacidda fiqiga maxaa ka mid a laa waajiba maca alcajsi walaa muxarama maca adaruura yacni waajib ma jiro ku saarani haddaad kari weydo waayo dee laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha wuu kaa dhacaya walaa muxarama maca daruura wax lagaa xarimayna ma jiro markay daruuro iyo dani kuu qabato naftu oo bakhtigii xaaraanta ahaa waa ta laguu banneeyey inaad u cunto si aad naftaada u badbaadiso dee waa min baabi adaruura waayo aldaruuratu tubixu lmaxduuraat ilaa ana adaruurata tuqadaru biqadariha waxa uu sheekhu yidhi markaa laakiin sharuhu an ya'manaa yacnii shardiga faralka cayniga waxa shardi u ah inuu ruuxu aamin noqdo oo naftiisa iyo ehelkiisa dhibaata aanay ka soo gaadhayn haddii dhibaata ay soo gaadhayso dee markaa ma karayo macnuhu waxa weeyaan xaaladdaa waajib kuma aha had iyo jeer waxaana kala duwan dee ruksada iyo casiimada oo waajib kuma aha macnaheedu ma aha ma samayn karo hadduu adkaysi iyo sabir u leeyahay wuu samayn karaa oo dee afdal uljihaad kelimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam jihaad waxaa ugu fadli badan kelmad xaq oo xaakim daalima agtiisa laga yidhaahdo xaqa lagu oogo waa afdaluljihaad marka macnaha qofka dee isagu adkaysi iyo sabir iyo iimaan u leh ee waxa ka soo gaadha u adkaysan kara way u bannaan tahay hadduu u badheedho laakiin waxaa la leeyahay waajibkuma ahae wuu iska dayn karaa marka laakiin sharuhu an ya'mana waa shardu lqudra waa kartidii iyo karistii fasbir sheekhu waxau yidhi markaa sabir oo macnaha amarkiiyo nahyiga wixii dhib kaa soo gaadhaya dee u adkayso luqmaan inankiisa markii uu waaninayay muxuu ku yidhi yaa bunaya aqim isalaa waamur bilmacruufi wanha cani ilmunkar wasbir calaa maa asaabak inakaygiiow salaadda oog dadkana wanaagga farxumahana u diid wuxuu ku ladhay markaa amarkiiiyo nahyigii wasbir calaa maa asaabak waxaa halkaa laga qaataa yacni laabudda lilamri waannahyi min almashaqa waxaa lagama maarmaan u ah amarkiiyo nahyiga mashaqo iyo musiiba inay kaa soo gaadho naftaada ehelkaaga ooridaada ubadkaaga yacnii amarkiiyo nahyigu inay dhibaato la'aan noqdaan waa madhacdo waa khasab inay wuxuuni kaa soo gaadhaan marka maadaama amarkiiyo nahyigii ay wuxuuni kaa soo gaadhayaan oona dhibaato la'aanayn dee dhibkii u sabir u dulqaado adkaysigeeda yeelo markaa qofka aamirkee naahigee daaciga noqonaya dacwadda dararka kaga imanaya waa inuu ku talagalo waana dariiqii ambiyada waayo rusushii ilaahay qaar baa loo laayey qaar baa u dhaawacmay qaar baa guryahoodii looga saaray nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam khayru alambiyaai waarusul dee maku ugu jeclaaba hadhcad laga saaray yacni waxa weeyaan dhooshiisii ayaa laga jebiyey dhiiggiisii ayaa dhulka u dhacay macnaha mixan fara badan ayaa dacwadiyo diinta uu soo maray markaa qofka daaciga ee aamirkee naahigii waa inuu ku talagalo asabru fabir suurat casrina ilaahay markuu tilmaamay afarta sifee lagu nabadgalay khasaaraha insaanku kaga badbaado maxaa ka mid ah aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat wاlcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw bالصabri watawaasaw bاlxaqi shaahidku waxa weeye watawaasaw bالصabri watawaasaw bاlxaqi watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri jazaaka alla khayr yacnii ilaahay markuu tilmaamay in afartaa sifo un lagu badbaadayo iimaanka camalka saalixa ah iyo dacwada atawaasi bilxaq waa in dadka dee xaqigii wanaaggii loogu yeedho atawaasi bilxaqi waxaa la daba dhigay watawaasaw bisabri marka xaqi muxuu u baahan yahi dee dacwadiisi in lagu sabro kuwa sabirka isu dardaarmay markaa sabirku waa lagama maarmaan waxau yidhi wazil ku zuuli munkarka bilyadi gacantaada ku zuuli wallisaani carabkaagana ku zuuli wazil zuuli dheh wixii la zuulinayo wuu dambeeya wazil zuuli bilyadi gacanta ku zuuli wallisaani carabkana ku zuuli limunkarin munkar gacanta iyo carabkaba munkar ku zuuli waxdar waxaanaad ka digtoonaataa min anuqsaani nuqsaani inay iimaankaaga ku dhacdo oo wadalika adcafu liimaan haddaad gacan iyo carabba ka timaado yacni waa dee qalbiga waxaad usoo dhaadhacdaa qalbiguna waa iimaanka halka ugu daciifsan inaad munkarkii qalbiga uun ka nacdo halkana sheekhu waxa uu ku ishaaray maraatibtii maraatibu takyiiri lmunkar yacni maraatibta iyo maqaamaadka munkarka lagu dooriyo oo saddexdaa kala dambeeya ah waxaan u ishaarayaa xadiidkii abu saciidin alkhudri fii saxiixi muslim uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbi wadalika adcafu liimaan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi axadka idinka idinka mid ee munkar iyo xumaan arkaa gacantiisa ha ku dooriyo waa kow waa derajada ugu horraysa gacantu markaa waxa weeyaan munkarkii qofkii awoodda iyo wilaayada alla uu siiyey dee af iyo wax kalaba intaanu ula tegin iyo carab inuu gacan wax kaga qabtuu dooriyo oo meeshii munkarka ahayd dee gacan iyo awood inuu ku zuuliyo ku tirtiro xumaantii socotay markaa yadka ayaa iska leh atakhyiiru bilyad yaa leh waliyu lamri marka sida caamka ah waa xaakimka ama weliyulamriga dadka madaxda iyo mas-uuliyadda haya ayaa iska leh inay gacan wax ku dooriyaan laakiin haddana dadka dhexdooda laftooda waxaa jirta xuduud ay gacantu dee u bannaantah oo aabbaha oo kale dee ubadkiisii iyo ooridiisii iyo gurigiisa isaga xaakimoa soo maha marka munkaraadka gurigiisa ka dhacaya gacanta lagu doorinayo dee maxaakimku u doonanaya isagaa ku doorinaya marka waxay yacni bulshada dhexdeedun baanay bannaanayn dadka shacabka caadigii inay iyagu yidhaahdaan munkaraadkii gacantaan uula teganaa waayo taasi hadday dhacdo dee fawdaa dhacso nin walba uu isdifaacaya laakiin qofku isagu inta uu yani waxa weeyaan mas-uuliyaddooda hayo ee gurigiisa iyo ooridiisa iyo ubadkiisa dee gacan wuu ku doorin karaa waxbuu kaga qaban karaa guud ahaan ama caam ahaan mujtamacana cidda gacan wax kaga doorinaysaa si guud waa xaakimka laakiin si gaar ahaaneed dee qof walba inta uu mas-uulka ka yahayna gacan wuu kaga doorin karaa wallisaani iyo carabkii ku zuuli gacantii markaad kari weydo dee waa sida mujtamaca dhexdiisa waxa munkaraad ka dhacaya dukaama hadday tahay bakhaara hadday tahay meherada kale hadday tahay dukaankaa heesta ka shidan miyaad gacan ula tegi kartaa ood jejebin kartaaba rikoorhka meesha yaalla markaa dee mujtamacii caam ahaan iyaga gacan ulama tegaysid iyaga waxa weeyaan takyiirkoodu waa bilisaan intaad u tagto waa inaad waanisood wacdidoo tidhaahdo walaal ilaahay ka cabso ilaah iyo rasuulkiisa waxan way xarimeen marka lisaanku wuxuu noqonayaa yacni caam ahaan mujtamaca dhexdiisa wixii munkaraad ka jiray adiga awooddaad ku leedahay waa carabkaaga inaad ku dooriso ood ku waaniso waxna ugu sheegto weliba dee waa haddii aan dhibaata kaa soo gaadhin waayo carabka laftiisii hadday dhibaata kaa soo gaadhayso waxaad u soo wareegaysaa martabada ugu dambaysa ugu daciifsan oo ah inaad markaa qalbiga uun ka nacdo nicitaanka qalbigana waxay culimmadu ku fasiraan alkaraahatu wa cadamu almukhaalada inaad munkarkii qalbigana ka nacdood ka inkirto meeshii uu ka socdayna aanad dhex gelin ee aada iskaga dheeraato cadam almukhaalaa waxay yidhahdeen yani qofku isagoo munkarkii dhex fadhiya hadduu yidhahda qalbigaan ka nacaya waxaa la odhanaya haddii qalbigaaga aad ka nacayso kaa run tahay meesha waad iskaga kici lahayd waayo qofka iimaanka lee munkarka yani qalbigiisa uu inkirayo miyuu dhex fadhihi karaa ma dhex fadhin karo waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illaah yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fii xadiiin hayri inakum idan miluhum ilahi subxana wa tacala wuxuu tilmaamay in yani kitaabka uu ku soo dejiyey in marka ay dadka muminiintu ay maqlaan yani waxa weeyaan ilaahay aayaadkiisii oo lagu dheeldheelayo ama lagu jeesjeesayo ama lagu gaaloobayo ama meel muxaramaadkii ilaahay uu reebay lagu dhex dabaalanayo la dhex gelayo marka ay maqlaan dadka muminiinta ilahay wuxuu ku soo dejiyey inaanay la fadhiisan ha la fadhiisanina layidhi haddii aad la fadhiisataanna la mid baatiin ba alla yidhi inakum idan miluhum haddaad la fadhiisataan meesha laqwiga iyo lahwiga iyo gaalnimada lagu hayo dee ismiga iyo dembiga ka dhaca waad la wadaagaysaan mushaarikiin baad ku tihin marka alinkaaru bilqalbi ama altagyiiru bilqalb macnihiisu waa alkaraahatu wa cadamu almukhaalaa in qalbiga laga naco aan la dhex gelinee lagana dheeraado oo sidaad qalbiga uga nacayso jidhkaagana uga durki laakiin jidhkayga wuu dhex fadhiyaa qalbigaygiina wuu diidayaa isma qabanayaan labadaas waxdar min anuqsaani waxa uu sheekhu yidhi ka digtoonow nuqsaan oo macnaha adoo maraatibtan sare wax ku doorin kara oo ku bedeli kara martabada hoose ha usoo dhaadhicin maalan adoo gacanta karaya carabka ha usoo dhaadhicin waa nuqsaande adoo carabka karaya qalbiga ha usoo dhaadhicin waa nuqsaane qalbiga wax ka sii hooseeyaana maba jirade gacanta waa lagugu cudurdaari karaa haddaad ka tagto carabkana waa lagugu cudurdaari karaa haddaad ka tagto laakiin qalbiga miyaa lagugu cudurdaari karaa abadan laa yucdaru bixaal marnaba qofka qalbiga inuu ka naco cidna loogu cudurdaari maayo sababtuna waxa ay tahay dee qalbiga laa yaalicu calayhi ila allah haddii dhibaato kasta xataa qorinaha lagugu haye wax kasta hadday kugu dhacaan waxaa qalbigaaga ku jira cid aan alla ahaynoo daalacan kartaa miyay jirtaa marka qofku suurtagal ma aha inuu yidhaahdo qalbigii waan kari waayey cid walba qalbiga way kartaa oo xataa meesha munkarka haddii lagugu khasbood fadhido oo khasab lagugu fadhiisiiyo dembi ma lihid waayo dee mukrah baa tahay laakiin qalbiga haddaad ka ogolaatood raalli ka noqoto dee dembiilaa tahay waayo qalbiga yaa kugu khasbay jidhkaaga waa la khasbi karaa laakiin qalbigaaga ma la khasbi karaa cidna qalbigaaga ma khasbi karto waxa uu sheekhu yidhi wain yakun hadduu ahaado daakani yacnii kan cilmiga u leh munkarkan munkarnimadiisa waaxidan mid keliya hadduu yahay tacayana farducayn buu ku noqonayaa calayhi korkiisa laakiin sharduhu laakiin ha yeeshee sharduhu shardigiisu waxa weeyaan farducaynka waxa shardi u ah an ya'mana inuu aamin noqdo oo uu naftiisii u nabadgalo oo uu karayo waa qudradii baynu yidhi halkaa wuxuu ku ishaarayaa sheekhu fasbir haddaba sabir kan wanaagga amraya dadka xumahana u diidayo wazil ku zuuli bilyadi gacantaada ku zuuli iyo walisaani carabkaaga ku zuuli limunkarin munkarkii xadiidka abu saciidin alkhudri fii muslim man ra'aa minkum munkaran ninka munkar arka ra'aada maxaa laga qaadanaya laga fahmaya haadihi ru'ya maxay culimmadu ka qaateen man ra'aa minkum munkaran ay mustaf a macnaha culimadu waxay ka qaataan ru'yada munkaraadka wixii qarsoon in la tajasuso oo la dabagalo oo la yidhaha gurigaa waxbaa lagu tuumay ha loo dhaco waxyaabaha noocaasa nuhiina can tajasus yani dadka muslimiinta waxaa ka dhacaya dabagelkooda iyo tajasuskooda waa laynoo diiday marka wixii munkar soo daahiree la arko waa waajib in la dooriyo laakiin wixii inaga qarsoon inaynu tatabucno waajib inagama saara taasaa laga qaadanaya man ra'aa minku marka wixii munkar lasoo daahirsado waa waajib takyiirkiisu laakiin wixii qarsoon adigu inaad fatashto dabagashoo tajasus ku samayso wax ku bannaan ma aha waxa uu yidhi markaa fasbir sabir oo wasil zuuli bilyadi gacantaada ku zuuli iyo walisaani carabka limunkarin munkar ku zuuli waxdar waxaanaad ka digtoonaataa mina nuqsaani nuqsaan iyo naaqusnimo iimaankaagii inay ku dhacdana ka digtoonow oo adoo darajaadkaa sare wax ku doorin karaa ta u hoosaysa ha u soo daadegin wadalika adcafu liimaan waman nahaa camaa lahu qad irtakab faqad ataa mima bihi yuqda alcajab waxa uu sheekhu yidhi waman nahaa ruuxa diida camaa shay lahu shayga qad irtakaba uu sameeyey qofka dadkii u diida wuxuu isagu sameeyey faqad ataa wuxuu la yimid mimaa shay bihi shayga yuqdaa lagu dhammaysto alcajabu yaabka iyo tacajubkaba wax tacajub oo dhan lagu dhammaysto oo yaabka yaabkii ah yacni wax aad looga yaabo ayaa ruuxaasi uu la yimid alcajabu alcujaab falow badaa hadduu ku bilaabi lahaa qofku binafsihi naftiisa wanaagga yacni uu dadka ugu yeedhaya naftiisa hadduu ku bilaabi lahaa yuu samayn lahaa xumaha uu dadka u diidayana naftiisa hadduu ka bilaabi lahaa oo uu diidi lahaa falow badaa hadduu ku bilaabi lahaa ruuxu binafsihi naftiisa oo fadaadahaa uu naftiisa ka xakamayn lahaa ama u diidi lahaa can ghayiha baadideediyo halaaggeeda uu u diidi lahaa lakaana wuxuu ruuxu ahaan lahaa qad afaadaha mid nafta u faa'iideeyey macnaha badbaado iyo dee sacaado halkanna sheekhu wuxuu kaga hadlay mukhaalafatu alqowli waalficil ruuxii daaciga ahaa ama alaamiru wannaahi in qowlkiisa iyo ficilkiisa iskhilaafaan oo wuxuu tilmaamayaa aadaabta daaciga inay ka mid tahay waxa uu dadka ugu yeedhayu kula hadlayo iyo waxa uu samaynayo ficilkiisu yahay inay iswaafaqaan waa aadaabta laga baahan looga baahan yahy qofka daaciga ah inay iskhilaafaanna dee waa calaamaadka nifaaqa marka wuxuu yidhi qofka dadka u diida wuxuu isagu samaynayey wuxuu la yimid wax aad iyo aad loola yaabo mima bihi yuqda alcajab wax tacajubka iyo yaabka oo dhanba lagu dhammaysto yani tacajub waa halkii ugu sarraysay wax lala yaabo wixii ugu weynaa buu la yimid culimmadu marka halkan masalada waxay kaga hadlaan oo horta ma bannaantahay qofka daaciga ah ee dadka khayrka iyo wanaagga ugu yeedhaya wax isagiiba aanu samaynayn dadka inuu faro ama wax isagii uu samaynayo dadka inuu u diido macnaha amarkii iyo nahyigiiba inuu isagu khilaafan weeyaan macnaheedu oo macnaha haddii isagii uu khilaafo dadkii ma amri karaa waxna ma u diidi karaa mise waxaa la odhanayaa maya eh macruufka ilaa aad samayso dadka ha farin munkarkana ilaa aad ka tagto dadka ha u diidin ma saasaa la odhanaya haye mustafa o oo waajib gaaroo saaran waa waajib kaloo saaran sax axsanta calaa kullin waa sida akhuuna uu sheego horta waxani waa laba waajib ama laba xiloo kala duwan oo xagga macruufka qofka laba xil baa saaran oo inuu isagiina sameeyo dadkiina uu faro xagga munkarkana laba xilbaa saaranoo inuu isagiina ka tago dadkiina u diido marka culimmadu waxay yidhaahdeen xikmadda iyo waxa weeyaan sawaabka ka mid ma aha in qofkii laba xil saaraayeen hadduu mid la yimaado la yidhaha kanna ka tag mar haddaad kanna la iman weyday haadihi laysat min alxikma laakiin waxaa la odhanayaa uun xilkan aad la timid waad ku mahadsan tahay waana sax laakiin kan aad ka gaabisayna dhammaystir si kale haddaynuu dhignana macnuhu wuxuu yihuun amarkii iyo nahyigii waa laga aqbalaya way u bannaan tahay xataa isagu hadduu khilaafo laakiin muxuu noqonayaa uun dee qof muqasira oo gaboodfal sameeyey oo macnaha iminka macruufkii uu dadka amriyay hadduu isagu ka tago dee wuu ku dembaabaya cuquubadeedana wuu leeyahy laakiin wanaagganuu dadka farayo isaga ajar iyo abaal buu ka helaya ilan labadii waajib ayaa midna wuu gudanaya midna wuu ka tegey kuu gudanayana abaalkeeduu leeyahy kuu ka tegeyna cuquubadeeda haddaan rabbi ka cafindee laakiin laba laysku xidhayo ma aha laakiin mar walba sida akmalka ee dhammayska tiran leh waa maxay macruufkuu dadka farayo isaguna inuu sameeyo munkarka uu dadka u diidayo isaguna inuu ka tago hada huwa alakmal nusuustana way ku soo aroortay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo mu'miniinta la hadlaya waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun kuwa mu'miniinta ahow maxaad u leedihiine afka aad uga leedihiin waxaydaan samaynayn ilaahay agtiisa cadha ahaan waxa ugu weynaaday inaad afka ka tidhaahdaan waxaydaan ficil ahaan u samaynayn kadalika culimmadii ahlukitaabka waxaa lagu canaantay oo lagu ceebeeyey culimmada muslimiintuna ay soo hoosgelayaan yacni aayaad ay ka mid tahay ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun waxaa allahu yidhi subxaanah ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum dadka ma wanaagaad faraysaan naftiinnana miyaa iloobaysaan wa antum tatluuna alkitaab idinkoo kitaabkii akhriyaya afalaa tacqiluun miyaydaan caqli lahayn oydaan waxba kala garanayn macnaha waxaa lagu canaantay labadan arrimood jamcinta ay jamciyeen ayaa lagu canaantay inay dadkiina wanaagga faraan naftoodiina ay iloobaan oo hadda citaabku ma aha alamru bilbiri laakiin waa jamciga labadan dee iska soo horjeeda ay jamciyeen iyagoo dhinac wanaaggii ka faraya iyaguna naftoodii ay ku amri waayeen oo ay ku dhaqi waayeen kadalika xadiidu usaama fi saxiixayn waciid iyo goodi adag baa ku soo arooray liman laa yacmalu bicilmih qofka aan dee cilmigiisii ku camalfalayn ama amarkiisi iyo nahyigiisu aanay iswaafaqsanayn oo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay yu'taa birajuli yowma alqiyaama fayulqaa fi nnaar fatandaliqu aqtaabu baطnih ninbaa waxa weeyaan yowma alqiyaamaha yacni nin baa la keenayaa maxsharkii qiyaamaha markaasaa naarta lagu tuuraya markaasaa waxa weeyaan uurku jirtiisii wixii calooshiisa ku jiraye madhacirkii ayaa bannaanka uga soo booday oo ka soo baxaya fayaduuru biha kamaa yaduuru alximaaru biraxa sida dameerku yacni dhagaxa uu hadhuurhka ku shiidayo uu ugu wareegaysto sidaasoo kale ayuu ninkaasi midhacirkiisa ugu meeraysanaya ugu wareegaysanaya marka ahlu naarkii o dhamm intay isugu yimaadaan ayay odhanayaan hebelow alam takun ta'murunaa bilmacruufi watanhaana cani ilmunkar war hebel miyaanad ahayn kii wanaaggana fari jiray xumahana noo diidi jirin waxaa odhanayaa maya waan ahay laakiin aafadu halkay igaga dhacday kuntu aamurukum bilmacruufi walaa aatiih wa anhaakum can ilmunkari wa aatiih waxaan ahaa mid macruufka idin faraa lamaan iman jirin waxaan ahaa mid xumaha idiin diida waan idiin weydaaran jiray halkaasaa hoogiyo halaagu igaga dhacay shaacirkii xakiimkaana muxuu lahaa yaa ayuha arajulu almucallimu hayrahu hallaa linafsika kaana da tacliimu tasif اdawaءa ldi اstiqaami min الdanا kayma yasixa bih waanta saqiimu ibdaأ binafsika fanhaha can غayha faإida اntahad canhu faanta xakiimu fahunaaka yuqbal ma taqul wyuqtadى bاlqowli minka wayanfacu الtacliimu la tanhى can khulqi wataأtiya milahu caaru عalayka ida facalta cadiimu waxau shaacirkaasi lahaa war ninkan dadka waxbaraya ee cilmiga iyo dacwadda u soo jeedinayo hallaa linafsika kana da tacliimu oo tacliinta iyo waxbarista iyo dacwadaasi miyay naftaada u sugnaato waxa uu ihi tasifu dawaءa lidi saqaami wadidana kaymaa yasixa bihi wa anta saqiimu dadka ayaad u sifaynaysaa ood u tilmaamaysaa dawada iyo cilaajka iyo waxay ku bogsadaan si ay cuduradooda uga caafimaadaan adigiina bukaan iyo cudur ayaad la ildaranta waxa uu ihi markaa miyaad naftaada ku dawaysay waxaad dadka ku dawaynayso waxau yidhi isagoo hadalka sii wada ibda' binafsika fanhaha faida intahad canhu faanta xakiimu war naftaada ku bilow oo xumaanta u diidoo ka xakamee hadday naftaadu xumaanta ka joogsato markaasaa tahay nin xakiima oo hadalkiisu meermer yahay macnaha la qaadan kara hadalkiisaoo looga qaateena markaasaad noqonaysa fahunaaka yuqbalu maa taquulu wayuqtadaa bilqowli minka wayanfacu tacliimu halkaas ayaad noqonaysaa qof qowlkiisa la qaato oo lagu daydo oo tacliintaaduna wax taraysaa waxa uu ku soo gebagabeeyey laa tanha can khuluqin wataأtiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiim dadka xumaan iyo dhaqan xun ha u diidin adoo adigu la imanaya waayo ceeb weyn bay kugu tahay sidaa haddaad yeesho inaad adoo dadka xumaantii u diidaya haddana adigee aad la timaado laa tanha can khuluqin wataأtiya milahu laakiin beydkaas iyo culimmadu siday fadwadeen masalada way kala duwan yihin soo maaha laakiin waa sida akmalkaa sida dhammayska tiran waxa weeyaan dee qofka nahyigiisa iyo amarkiisa inuu iswaafaqaan laakiin laga qaadan maayo laa tanha can khuluq xataa isagii hadduu la imanayo way u bannaan tahay inuu dadka ka reebo soo maaha waxay weliba ajar buu ka helaya way u bannaan tahay laakiin dee way kala fiican tahay inaad dadka u diiddo munkarka adoo ka tegey iyo inaad u diiddo adoo samaynaya xataa hadalkaaga qaadashadiisii waa la kala qaadan ogyihi marka calaa kullin mas'alada khulaasadeedu waxay tahay uun sida kaamilka ah qofka daacigii waa inuu wuxuu dadka ugu baaqaya isagu uga horeeyo oo uu ku camal falo sidaasaa akmal ah laakiin haddii laga waayo nuqsaani ku dhacdo dee dacwada loo diidi maayo way u furan tahay dadka inuu wanaagga faro xumahana u diido waxa uu sheekhu yidhi waman nahaa ruuxa u diida dadka camaa shay lahu shayga qadirta kaba u sameeyey xumaan uu samaynayo qofka dadka u diidayaa faqad ataa wuxuu la yimid mimaa shay bihi shaygaba yuqda alcajabu tacajubka iyo yaab oo dhan lagu dhammaysto yacnii wax laga yaabo waxa ugu yaabka badan ee tacajub oo dhan lagu dhammaysto ayuu kaasi la yimid mar haddii qowlkiisa iyo ficilkiisa ay iskhilaafeen waxa uu sheekhu yidhi falow badaa hadduu ku bilaabi lahaa binafsihi naftiisa waxaa laga qaadanayaa badaa nihaayadii inaanay ahaynee bidaayadii ay tahay waayo ruuxu hadduu naftiisun ku ekaado miyuu ku badbaadaya kuma badbaadaya de walcasriba waxaa loo soo dejiyey oo macaanideeda ka mid ah inaan qofku badbaadayn ilaa uu dadkana badbaadiyo soo maah ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat watawaasaw bilxaq marka falow badaa binafsihi bidaayadu waa nafta ee nihaayadii maaha waxa ku xigaa dee waa ubadkaagii waa ooridaadii waa mujtamacii kale waa qaraabadii waa cid alle cidaad gaadhi karto waandir cashiirataka alaqrabiin yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara marka badaa binafsihi waxaa laga fahmayaa uun nafta wuu ka bilaabaya laakiin kuma ekaanayo keligeed kuma gaabsanayo waa inuu dhaafo nafta naftiisa markuu ka bilaabo wixii kale qofba qofkuu uga dhow yuhu kusoo xigo waa inuu raaciyo falow badaa hadduu ku bilaabo binafsihi naftiisa oo fadaadahaa naftiisa uu u diido can hayiha baadideed iyo halaagga uu u diido la kaana waxa uu ahaanayaa qad afaadaha falow badaa hadduu ku bilaabo binafsihi naftiisa hadduu ku bilaabo oo fadaadaha uu u diido nafta can hayiha yacni baadideed iyo halaaggeeda uu u diido oo xumaanta uu ka xakameeyo lakaana wuxuu ahaanayaa huwa isagu qad afaadahaa mid naftiisii u faa'iideeyey oo u faa'iideeyey macnaha dee inay naar ka badbaado jannana ay gasho taa u faa'iideeyey ayuu noqonayaa waxaa inoo hadhay uun khaatimadii oo gebagabadii kitaabka in sha allah wiigga dambe ayaynu khatimi doonaa wallahu aclam